Governor Kim Reynolds ayaa ku dhawaaqday inay fududeyneyso xadidaadda qaar iyadoo ka jawaabaysa tirada sii yaraaneysa ee cudurrada cusub ee COVID-19 iyo isbitaalada la dhigo. Inkasta oo qiimaashani ay weli aad uga sarreeyeen kii ugu sarreeyay ee guuga, Reynolds wuxuu sheegay in laga bilaabo berrito maqaayadaha ay dib ugu laaban karaan saacadoodii caadiga ahaa isla markaana la xadidi doono xaddidaadda kulamada. Intaa waxaa sii dheer, tirada daawadayaasha loo oggol yahay dhallinta dugsiga sare iyo dhacdooyinka ciyaaraha qaangaarka ah ayaa la kordhiyay si lagu daro dhammaan xubnaha ka qaybgalayaasha. Reynolds waxay tiri waxay ku dari doontaa xayiraad cusub haddii tirooyinka markale bilaabaan inay sii kordhaan. Baahinta cusub weli waxaa ku jira waajibaadka maaskaro gudaha ah oo qayb ahaan ah, waxayna socon doonaan ilaa iyo sideeda Janaayo. Waaxda Caafimaadka Bulshada ee Iowa waxay soo sheegaysaa toban iyo afar kale oo Iowans ah inay u dhinteen COVID-19 dhibaatooyin labaatan iyo afarkii saac la soo dhaafay. Waxaa jiray ku dhawaad laba kun xaaladood cusub oo la soo sheegay oo ay ku jiraan konton iyo hal gobolka Woodbury. Heerka waxtarka ayaa hoga ka yara hooseeya mar kale gobolka Dakota in ka badan afar boqolkiiba. Waxaa jiray toban kiis oo kale oo wanaagsan maanta iyo konton iyo laba dhimasho. Labada isbitaal ee magaalada Sioux City ayaa la tacaalay lixdan bukaan ah oo qaba COVID-19, toddobaadkan boqolkiiba ayaa keligood la dagaalamay jirrada. Heerku wuxuu ku jiray saddex mar la kaliya laba usbuuc ka hor. Tyson Foods ayaa sheegtay inay shaqada ka eryday toddoba maamulaha oo sarsaaray oo ka tirsan warshadeeda ugu weyn ee doofaarka kadib baaritaan madax bannaan oo lagu sameeyay nidaamyo ah inay ku sharaxeen inta shaqaalaha ee tijaabadan ku heli doona cudurka coronavirus. Shirkadda ayaa sheegtay in baaritaanka lagu ogaaday dhibcaha dhibaato leh oo ka dhalatay toogashada warshad ku taal Waterloo, Iowa.